bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khiyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin axada taariikhduna ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha janawari sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha waddanka turkiga iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa maanta si diira loogu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafina magaalada ay ka soconaysay qabaqaabada ku aadan soo dhoweynta wafdiga heerka caalami ee ka socda dowladda turkiga ee la filayay inuu soo gaaro magaalada muqdisho soo dhoweynta wafdiga ordogan waxaa ka qayb qaatay madaxda dalka soomaaliya ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo qaar ka tirsan golihii wasiirada ee xukuumaddii hore soo dhoweynta kadib madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib urduqan ayaa xerigga ka jaray dhismaha cusub ee laga hirgeliyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kaasoo wax badani ka kaabi doono baahi badan oo loo qabay dib u habeyn lagu sameeyo gegada diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana xerigka jarista kadib goobtaasi warbaahinta kula hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib urduqan ayadoona madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu kaga mahad celiyey isgarabtaagga dowladda turkiga ee u sameysay bulshada soomaaliyeed xiliyo kala duwan oo dhibaatooyin adag ay ka jireen gudaha dalka soomaaliya
madaxweynaha jamhuuriyadda turkiga walaalkay rajab tayib erdogan waxaan leeyahay kusoo dhowow dalkaagii iyo dalkaagii soomaaliyeed maanta waa maalin weyn oo taariikhda soomaaliya iyo mustaqbalka mar walba ka muuqan doonto oo lagu xusi doono aad ayaan ugu faraxsanahay taariikhdaas cusub ee soomaaliya ee samaysamayso inaad adiguna qayb ka tahay jamhuuriyadda turkiguna ay qayb ka yihiin shacabka reer turkiyana ay qayb ka yihiin muwaatankaagai hore iyo kan magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya wax weyn ayaa ayaa u dhexeeya horumarkaas waxaa qayb weyn oo aad u ballaaran ku leh adiga iyo dowladda turkiga iyo shacabka turkiga shacabka soomaaliduna mar walba way idin hayn doonaan abaalka sida aad tiri terminaalkan wuxuu wax weyn ka bedelay muuqaalka iyo wejiga iyo sumcadda iyo moraalka dadka soomaaliyeed intaba dan keliya maaha iyo mashaariicda kale oo aada u ballaaran oo dowladda turkiga iyo shirkadaha maalgashiga turkigu ay dalkan ka qabteen intaba waa cusub oo soomaaliya u baryey ayay abuureen mar kale mudane madaxweyne adiga iyo wafdigaagaba waxaa idi leenahay soo dhowaada ku soo dhowaada dalkiini soomaaliya intaasi kadib waxaa hadalka qaatay madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib urtugan kaasoo tilmaamay in kajarista xarigga terminaalkan cusub wax badan uu ka bedelaya muuqaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho iyo bilicdiisa waxa uu sheegay inuu u mahad celinayo sidoo kale shirkaddii fulisay dhismahan asigoona tilmaamay in ay tahay arrintani mid soo dhoweyn badan sidoo kalena lagu farxo waxauu intaa kadibna xarigga ka jaray terminaalka cusub ee laga hirgeliyey dhismihiisa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho
walaalayoo kale oo wasiirada ah iyo xildhibaanada
değerli hanımefendiler, beyefendiler, değerli basın mensupları.
haweenka iyo ragga qiimaha badan oo halkan joogo iyo meediyaha
Mogadishu Havalimanı'nın bu muhteşem terminal binasının açılışında sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
waxaan aad ugu faraxsanahay oon aad u bogaadinayaa eerboorkan ama terminaalkan quruxda badan furitaankiisa inaan idinkala qayb galo farxad aad u weyn ayay i gelinaysaa
Bu terminal binasının, havalimanının gerçekten çok çok sıkıntılar çekmiş olan Somalimize hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.
waxaan rajaynayaa terminaalkan in walaalahayna soomaaliyeed oo aad u dhibsoonay in wax wanaagsan iyo qurux iyo maaragta akhlaaq u soo kordhiyo ayaan rajaynaynaa Evet. Ben de Aden Abdullah Havalimanı'nın yapımını üstlenmiş olan Kozuva Şirketler Grubu'na huzurunuzda şahsım ülkem adına teşekkür ediyorum.
waxaan u mahadcelinayaa shirkadda samaysay oo loo yaqaano kosova group eerboorkan quruxda badan dowladda turkiga iyo shacabka turkiga magacooda ayaan ugu mahadcelinayaa başarılarının burada artarak devamını yine Rabbimden niyaz ediyorum.
waxaan u rajaynayaa haddii ilaahay yidhaahdo in ay halkaa ka sii Bu, wadaan bu guushood.
arz- temenni ile kordeleyi kesiyoruz.
waxaan jaraynaa haddii ilaahay yidhaahdo
Ya Allah, Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim.
madaxweynaha dowladda turkiga ayaa intaa kadib asigaiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxay u baqoreen ayagoo ka ambabaxay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho dhanka iyo isbitaalka digfeer ee dalka dhowaan ay ka hirgelisay dowladda turkiga waxaana sidoo kale halkaasi lagu qabanqaabiyey munaasabad in kooban ay ka socotay xarunta ama gudaha isbitaalka ciidanka xoogga dalka hore u lahaa balse haatan loogu magacdaray rajab dayib urduqan hosbitaal kaasoona lagu maamuusayay madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib urduqan ayaa xerga ka jaray sidoo kale isbitaalka labada mas-uul ayaa ugu dambeyn gaaray xarunta madaxtooyada ee villa soomaaliya halkaas oo ay ka dhacaysa munaasabad ayadana sidoo kale lagu weyneynayo booqashada madaxweynaha dowladda turkiga uu ku gaaray magaalada muqdisho iyadoona munaasabadda weli ay tahay mid soconayso inkastoo weli aysan hadlin mas-uuliyiinta labada wadan ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo midka dowladda turkiga rajab tayyib erdogan kuwaasoo lagu wada saacadaha su-aadan in si wada jir ah ay ula hadlaan qaybaha warbaahinta ee halkaasi ku sugan adigoona sidoo kale dib ula socon doono waxyaabaha ka soo kordha shirka jaraa'id ee wadajir u qaban doonaan labada mas-uul madaxweyne rajab tayyib erdogan ayaa muqdisho soo gaaray sagaal iyo tobankii bishii oktoobar sanadii labada kun iyo kowdii xilligaas oo suurtagal ay ahayn in wasi- mas-uul heer caalami ah uu soo gaara magaalada muqdisho waxauna xilliga ahaa ra-iisul wasaaraha waddanka turkiga waxaana booqashadiisii magaalada muqdisho ay noqotay mid waa cusub u furta bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka soomaaliya taasoo ay ku dhiiradeen mas-uuliyiin dhowr ah inay soo gaaraan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya oo loo arkayay inay tahay meel bahalagaleena suurtagalna ay ahayn in mas-uuliyiin heerkaas oo kale ay booqasho ku tegi karaan xilligaasi waxaa dalka ka arriminayay dowlad kumeel gaar ah oo uu hogaaminayay madaxweynihii hore xilligaasi sheekh shariif sheekh axmed inkastoo magaalada muqdisho ay ahayd meel wax badani ka bedelan jawiga haatan ay tahay inkastoo haatan la dhihi kara muqdisho wax badan ay ka soo wanaagsanaatay xilligaasi halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ayaa soo dhoweeyey booqashada uu ku yimid gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayyib erdogan kaasoo ay tilmaameen mid muqdisho waa cusub u furay waxayna sidoo kale sheegeen shacabka muqdisho ku dhaqan inay arrintaasi si aad ah usoo dhoweynayaan ayagoo dhanka kale meesha ka saaray caqabada xirnaanshaha wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho taasoo ay tilmaameen inay u dulqaadanayaan muddada kooban ee ay xiran yihiin wadooyinkaasi
aad iyo aad aad u mahadsan tahay madaxweynaha turkiga runtii boqolkii toban iyo afaran salaamaynaa salaanka bacdina waxaan u aragnaa inuu yahay nin muxuu ahaa mataqaanaa dalka soomaaliya aad u danaynaya Ee, danuhu waa badan yihiin si kastaba ha ahaatee nin dalka soomaaliya aad u danaynaya ayaan u aragnaa hadday isbitaal tahay hadday waddo tahay hadday waxbarasho tahay aad iyo aad u danaynayaan u aragnaa magacayga waxaa waa faacad macabdulaahi aad iyo aadaan ugu faraxsanaa maasha allah si fiican inkastoo na soo booqday maxaa la dhihi jira waana soo dhaweynana si fiicanaan usoo dhaweeynaa In madaxweynaha turkigu waa mas-uulka ugu sarreeyey ee dowladeed ee soomaaliya oo go'doon loo haysto bahlagaleen hun dad ku noolaa karin ee yimaada waxaan ku faraxsanahay anigoo ah shaqsi soomaaliyeed oo muwaadin soomaaliyeed ah in uu maanta yimaado si uu u kormeero waxqabadkiisii iyo dowladdiisu wax ay ka qabatay soomaaliya muddadii ay joogtay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waana soo dhoweynayaa magacaygu waa yaasmiin xasan maxamed waa ku faraxsannahay aad oo weyn wax badan ayuu dalka kusoo kordhin doonaa rajadeedu waxay daarsan tahay madaxweynaha inuu kusoo kordhin doono dalka wax weyn
ilaahay baa mahadle aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdulaahi sheekh cali ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan awalan u mahad celinaa Een, martida dowladda soomaaliyeed ee ah madaxweynaha turkigana waxaan leenahay waa dalkaanu waa dalkaagii waa dalkaagii labaad Een, shacabka turkiga iyo madaxweynahoodu abaalka ay galeen ummadda soomaaliyeed way og tahay waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed Een, shacabka turkiga ha u lahaato fiiro gaar ahaaneed soo dhowayn gaar ahaaneed walaaltinimo gaar ahaaneed oy dheer yihiin dunida inteeda kale wayna mahadsan yihiin dadaalkoodu waana nimaan la iloobi karno halyiya insha allahu waxaan u arkaa si wanaagsan ayaan u arkaa inuu madaxweyne uu noo yimaado shan iyo labaatan sano wadankeena uun madaxweyne imaanina aad ayaan ugu faraxsannahay waa nabad iyo horumar la gaaray imaashahaas kalsooni weyn ayaa maaragtay wadanka soomaaliyeed maaragtay oo horumar ee gaareen ayaa u arki karaa yacni waxba uma aragno yacni haddii maaragtay ay u xiran yihiin horumar dambe ayaa ka dambeeyo
gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa tacsiye u diray dhammaan shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada baarlamaanka geeridii ku timid habeennimadii xalay ahaa allaha u naxariistay xildhibaan xaabsad oo ku geeriyooday isbitaal ku yaala gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa tilmaamay inay tahay geeridaasi mid aad ay ugu naxeen waxa uuna sheegay sidoo kale in dhammaan xildhibaanada iyo shacabka soomaaliyeed buu ugu tacsiyeynaya geerida ku timid xildhibaan xaabsad oo ka mid ahaa siyaasiyiinta ugu caansan gudaha dalka soomaaliya asigoona xilal kala duwane kasoo qabtay dowladihii kumeelgaarka ee soo maray dalka soomaaliya xildhibaan xaabsad allaha u naxariistay habeennimadii xalay uu ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho waxa uuna sidoo kale mar soo noqday wasiirkii gaadiidka ee xukuumadihii kumeelgaarka ee soo maray gudaha dalka soomaaliya asigoona marar badan sidoo kale soo noqday xubinta baarlamaanka dowladihii kumeelgaarka haatanna waxauu ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون آه، dhammaan mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo gaar ahaan guud ahaan shacbiga soomaaliyeed waxaan ku wargelinayaa in mudane maxamed ibraahim xaabsade oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka inuu xalay ku geeriyooday magaalada xamar naxariistii janna allaha siiyo dhammaan ehelada uu ka geeriyooday iyo xildhibaanada iyo shacbiga guud ahaanba ilaahay inuu sabar ka siiyo ayaan allahu subxaana watacaala ugu baryaynaa mudane maxamed ibraahim xaabsade wuxuu ahaa xildhibaan in muddo ah kusoo jiray marxalado kala duwan ugu soo jiray siyaasadda soomaaliyeed nin oday ah oo dadka oo ku firfircoon maamulka iyo maareynta siyaasadda baarlamaanka ayuu ka mid ahaa xali uu geeriyooday raxmaddii allah siiyo waxaana maanta la filayaa in duugtiisa in maanta la qabanqaabiyo marka dhammaan waxaan ku wargelinaa xildhibaanada inay arrintaasi la socdaan sabarna allaha ka siiyo inshaa allah isagana jannadii allaha ka waraabiyo qabrigiisa allaha u waasixiyo dembigiisa allaha dhaafo annakana gadaashiisa ilaahayna ma fidnayo maxamed ibraahim xaabsade oo dhammaanteenu naga geeriyooday raxmaddii janna allaha siiyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhanka kalena maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa qaba ayaa magacaabay guddi aas qaran u sameynaya allah u naxariistay xildhibaan maxamed xaabsade kaasoo xalay ku geeriyooday gudaha magaalada muqdisho xubno uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka xubin ee xeeb sidoo kalena xubno ay ka yihiin wasiirka amniga iyo sidoo kale wasiiro kale ayaa loo xilsaaray aas qaran oo magaalada baydhabo loogu samay doono allah u naxariistay xildhibaan xaabsad oo lagu waday in maalinta berri ah meydkiisa la gaarsiiya gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maadaama maanta suurtagal ay ahayn in laga dhoofiya gegada diyaaradaha ee magaalada muqdisho taasoona gebi ahaanba loo xiray dhaqdhaqaaqii garoonka diyaaradaha iyo guud ahaan magaalada muqdisho wafdiga heerka caalami ee ka socda dalka turkiga ee soo gaaray magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya raashiinkii gargaarka ee in muddo ah ku jiray waddada u dhexaysa gobolka hiiraan iyo galgaduud ayaa maanta la gaarsiiyey degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyadoona si aad ay u soo dhoweeyeen bulshada ku dhaqan halkaasi gudoomiyaha degmada ceelbuur ee maamulka dowladda federaalk ah ee soomaaliya mas-uulka lagu magacaabo nuur xasan gutale ayaa waxa uu sheegay in raashiinkaasi lasoo gaarsiiyey isla caawana ay bilaabi doonaan qaybintiisa kaasoona loo qaybinayay bulshada ku dhaqan deegaanada ku dhowdhow degmada ceelbuur inkastoo magaalada inta badan uu sheegay in shacabka isaga tageen biyo la-aan baahsanoo ka jirta awgeed balse waxa uu sheegay inay ugu gey doonaan goobaha ay haatan ku sugan yihiin sida uu ka dhawaajiyay gudoomiyaha degmada ceelbuur ee maamulka dowladda federaalk ee gobolka galgaduud
raashinkii waa gaaray maanta wuxuu yaalaa magaalada xarunta degmada aalbuur magaalada aalbuur yaalo ayuu yaalaa shacabka soomaaliyeed ee sugayay raashinka iska lahaana waxaa weeye way soo joogaan dhulka shacabku meel fogmadiye maarta ceesha xareeraha magaalada ku taalla ayay isgeeliyeen maarta kan ugu dheer wuxuu gaaray eerboorka muusan gaarin saddex kilomitr eerboorka magaalada ka shaqeeyaa shacabka kan ugu dheer oo maaragtay weli ka baxay magaalada ka baxay sababtiina waa garanaysa biyo la-aan bay yeedoo malbiyihiga cadow burburiyey marka diyaar bay u yihiin sidaasdegaya awladegaya waana qaybinaynaa adeer maalmaha isagu soo koolana waa qaybinaynaa insha allah qaybintana caawaan samaynaynaa waana qaybin doonaa insha allahu tacaala warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh